بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله baabu maa jaءa fii libaasi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimid dharkii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam muxuu nebigu labisan jiray muxuu jeclaa muxuu u badnaa siduu u labisan jiray calayhi الsalaatu wasalaam dharka baabkani wuxuu ku saabsan yahay umuurahaas xadaanaa muxamed ibni xumaydin الraazi muxamed ibni xumayd alraazi kunyadiisa waxaa la yihahdaa abu cabdillaah الذهبي رحمه الله في سير أعلاaم النبلاء markuu u ترjumaynaya wuxuu yidhi العلاaمة الxاaفظ الكبير أbو عبدالله الرازي وهuو معa إmاamته منكر الحadيiث وهuوa معa إmاamatihi أyadoo lala qabo u yidhi imaamnimadiisa منكر الxadيiثi waa منكر الxadيiث waa mid xadiiثkiisu mnkar yahay saaxibu cajaa'ib waa mid u saaxiiba buu yidhi waxyaabo la yaab leh axaadiis la yaab loo wariyaa mararka qaar qaala albukhaariyu fii xadiidihi nadar bukhaari wuxuu yidhi ibnu xumayd xadiidkiisa nadaraa ku jira imaamu albukhaari raximah ullah cibaaradiisu waa sahlan tahay markuu cabiraayo laakiin ujeedadiisu waa waa shadiid jarxigiisu waa mid shadiida lafdi sahlan uu isticmaalaya fii xadiidihi nadar culamada qaar waxay yidhahdeen munkaru lxadiid ay u dhigmataa munkaru lxadiid ay u dhigmataa fii xadiidihi nadarta bukhaari qaala ibnu khiraash ibnu khiraash wuxuu yidhi xadaanaa ibnu xumayd wa kaana wallaahi yakdibu ibnu xumayd aan noo sheegay buu yidhi wa kaana wallaahi allaan ku dhaartay ibnu xumayd wuxuu ahaa yakdibu mid been sheegu ahay beenuu sheegi jire markaasuu yidhi dahabi fi lmiisaan wa jaa can hayri waaxidin waaxid waxaan ahayn waxaa laga soo wariyey ama ka yimid ana bna xumaydin kaana yasraqu اlxadiid ibnu xumayd inuu axaadiista xadi jiray waaxid waxaan ahayn macnaa culimo fara badan ayaa waxaa laga soo raray in ibnu xumayd axaadiista uu xadi jiray hadalkan kaana yasraqu اlxadiid waxaa culimmada qaar ka cabireen kaana yurakibu اlasaaniid cala اlmutuun asaaniid ayuu wuxuu ku rakibi jiray mutuun yacnii matniga ayuu wuxuu saarayaa sanad uusan lahayn sidaasuu ku warin jiray hadalkaa kaana yurakibu alasaaniid cala almutuun iyo kaana yasraqu alxadiid waa isku fasiray addahabi raximah ullah fii siyar aclaami nubala kaana yasraqu alxadiid macnaheeda waxa waaye buu yidhi ficilkan uu samayn jiray oo ah inuu asaaniidda dul saari jiray mutuun sariqadu sidaasay ula jeedaan calaa kulli xaal ninkan ibnu xumayd culimmada kuwooda ugu cibaarada sahlan waxay ku sheegeen inuu yahay daciif qaarna waa ka fogeeyeen halkaa oo waxay dhahen waa matruuk qaar kale waxay idhahdeen waa kadaab waa beenaale wuxuuna ku khulaaseeyey addahabi laa tarkan innafsu ilaa maa ya'tii bihi laa tarkanu annafsu naftu u iilan mayso oo cuskan mayso ilaa maa ya'tii bihi waxa uu la imaanayo ibnu xumayd naftu ku kalsoo kuma kalsoona naftu u iilan mayso waxa uu ibnu xumayd la imaanayo macnaha laguma kalsoonaan karo waay riwaayaatkiisii axaadiidtiisa qaala xadaana alfadl ibnu muusa wa abu tumayla abu tumayla waa yaxya ibnu waadix wa zayd ibnu xubaab an cabdcan cabdilmu'min ibni khaalid saddexduba waxay ka wariyeen can cabdilmu'min ibni khaalid saddexda yaa waaye alfadl ibnu muusa wa abu tumayla wa zayd ibnu xubaab saddexduba waxay xadiid ka wariyeen can cabdilmu'min ibni khaalid can cabdillaahi bni burayda can ummi salamata radia allaahu canha qaalat waxay tihi umu salama kaana axaba ahiyaabi ilaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam dhar waxaa loogu jacayl badnaa xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam alqamiis qamiiskaa loogu jeclaa qamiisku wuxuu ahaa axab hiyaab ilaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam qaala xadaanaa caliy bnu xujr qaala xadaanaa alfadl bnu muusa can cabdilmu'min bni khaalid can cabdillaahi bni burayda can ummi salamata radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana axaba ahiyaabi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam alqamiis nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loogu jacayl badnaa xaggiisa qamiiska axabu hiyaab ilaa rasuuli illahi sal l slam waa alqamiis waa isla xadiidka hadda laakiin ariiqan kuma jiro maxamed ibn xumayd sanadka maxamed ibn xumayd bedelkiisa ayaa ku jira cali ibn xujr cali ibn xujr waa macruuf waa waa iqa qaala xadaanaa ziyaad ibn ayuub albaqdaadi qaala xadaanaa abu tumayla can cabdilmu'min ibni khaalid can cabdillaahi bni burayda can ummihi can ummi salamata radia allaahu canha qaalat waxay tihi umu salama kaana axaba hiyaabi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam yalbasuhu dhar waxaa xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loogu jeclaa oo yalbasuhu uu labisto dhar uu labisto wuxuu loogu jeclaa alqamiis qamiiskaa loogu jeclaa nebiga xaggii calayhi salaatu wasalaam sanadkan dambe ama xadiidkan dambe wuxuu uga duwan yahay labadii hore ma jiraan min xayu sanad maxay uga duwan yahay ya ziyaadada can ummihi waa ziyaadada can ummihi can cabdillaahi bni burayda can ummihi labadii sanadii hore can ummihi kuma jirin waa can cabdillaahi bni burayda can ummi salama qaala abuu ciisa abuu ciisa wuxuu yidhi haakadaa qaala ziyaad ibnu ayuub fii xadiidihi sidaas ayuu yidhi ziyaad ibnu ayuub fii xadiidihi can cabdillaahi bni burayda can ummihi can ummi salamata radia allaahu canha sidaasuu yidhi wahaakadaa rawaa kayru waaxidin sidaasuuna ku wariyay buu yidhi waaxid waxaan ahayn can abi can abi tumayla abuu tumaylu sidaa uga wariyey midla riwaayati ziyaad ibni ayuub sida riwaayada ziyaad ibni ayuub oo kale wa abuu tumayla yaziidu fii hada alxadiid abuu tumaylana xadiidkan wuxuu ziyaadinayaa can ummihi ayuu ziyaadinayaa abuu tumayla fii hada alxadiid wuxuu ziyaadiyey can ummihi oo aan ziyaadadaas mar aan labadii sanadii hore wa huwa asaxu riwaayadda abuu tumayla ayaa asaxu saxiixnimo badan waa tarjiix wuxuu kala rajaxayaa ziyaada can ummihi riwaayadda ay ku jirto iyo riwaayadaha aysan ku jirin wuxuu rajaxay riwaayadda ziyaadadani ay ku jirto waxaana tarjiixaasi uga horeeyey asiga sheekhiisa albukhaari raximah ullah xadiidkan waa la isku khilaafay ikhtilaafaa ka jira ziyaadada can ummihi ah inay jirta iyo in kale waa la isku khilaafay ziyaad ibni ayuub abuu tumayla ayuu wuxuu ka wariyey can ummihi ziyaadada ah riwaadda kale ayagu can ummihi maysan sheegin ibnu xumayd sanadkii hore saddex nin uu isku cadfay saddex nin uu isku cadfay waa fadli ibnu muusa abuu tumayla iyo zayd ibnu xubaab fadli ibnu muusa waa wariyey can cabdillaahi bni burayda can ummi salama oo keligii wuxuu ku wariyay dariiqa labaad ama sanadka labaad ayadoo can ummihi lahayn laakiin abuu tumayla sida hadda tirmidi sheegay asiga muxuu ziyaadiyey fi lxadiid can ummihi ibnu xumaydna markuu isku cadfay saddexdooda can ummihi ma sheegin mausan sheegin xaggee qaladka ka jira marka abuu tumayla ma warin xadiidkan ilaa biziyaadati lum hooyuu ziyaadinaya markuu warinaayo cabdullahi bni burayda hooyadiisuu soo ziyaadinaya wahmiga xagguu ka jiraa saddexdaa nin in la isku cadfo can ummihina aan la sheegin ibnu xumayd xaggiisa waay ninkii daciifka ahaa ama matruugga ahaa ayaa saddex nin isku cadfay saddexdana riwaayadda waa ku kala duwan yihiin saddexda nin nin ka mid ah waa abuu tumayla xadiidkan hadduu warinayo can cabdillaahi bni burayda can ummi salama uma wariyo sidaa ee wuxuu ku wariyay can cabdillaahi bni burayda can ummihi can ummi salama inuu gooni uga saaray ahayd laakiin saddexdooda isku cadfay culamaau lxadiid ninka raawiga markuu ruwaad badan isku cadfayo oo kadibna xadiidka uu sheegaayo ile maalan xadiidkan waxaan ka wariyay fulaan wa fulaan wa fulaan kadibna uu matni sheegaayo waxay u shardiyaan inuu yahay nin aad loogu kalsoon yahay dabdigiisa iyo xifdigiisa haddii kale lama ogola inuu rag badan isku cadfo maxaa yeeley ikhtilaafa waxaa jiri kara riwaayadaha ay raggan warinayaan waa kala duwanaan karaa hadduu daciif yahay kala sooci maayo waa sida hadda ibnu xumayd sameeye oo kale inuu kala soocay ahayd oo can abi abuu tumaylo uu gooni ka dhigo maxaa yeele abuu tumayla sidan kuma wariyo abuu tumayla dariiqu ku wariyo siduu ku wariyo waa maxay waa inuu ziyaadiyo cabdullahi bni burayda iyo umu salama wuxuu u dhexaysiiyaa cabdullahi bni burayda hooyadii qaladaadka noocan oo kalea inuu ka yimaad ayay u diidaan culamaau lxadiid ninaan lagu kalsoonay inuu rag badan isku cadfo kadibna uu yidhaahdo xadiidka matnigiisaan sheegaya laakiin hadduu imaam yahay waa u ogolyihiin a'immada sidaa isticmaashay ay u ogolaadaanna waxaa ka mid ah alimaam الzuhri oo waxaad arkaysaa axaadiidka qaar inuu rag badan inta ka wariyo uu yidhaahdo wa bacduhum yaziidu calaa bacdin qaarkood qaarka kale waxbay ku siyaadinayaan markaasuu matniga sheegaya asiga waa loo ogol yahay maxaa yeele waa imaam jaliilah oo xifdigiisa iyo dabdigiisa lagu kalsoon yahay laakiin ibnu xumayd oo kale marka horeba daciif ahaa haddana inuu dad isku wada cadfo dacfiya u ziyaadinay calaa kulli xaal waxaa sawaaba can cabdillaahi bni burayda can ummihi can ummi salama sidaa waxaa rajaxay alimaamu albukhaari raximah ullah iyo alimaamu tirmidi halkan tirmidi tarjiixiisuu halkan sheegay sheikhiisa bukhaari sooma qaadin laakiin fii jaamicihi kitaabkiisa sunan tirmidi wuxuu soo qaaday imaam albukhaari oo wuxuu yidhahda wasamictu maxamed ibn ismaaciil yaquulu waxaan maqla buu yidhi maxamed ibn ismaaciil oo dhahaya xadiidu cabdillaahi bni burayda can ummihi can ummi salamata asaxu xadiid cabdillahi bni burayda xadiidka cabdillahi bni burayda can ummihi hooyadii uu ka warinaya can ummi salama asaxu asigaa saxiixnimo badan buuyi idan bukhaari a uga horeeyey tarjiixan culammada qaar waxay mareen dariiqo kale oo ah inaan riwaayadaha midna aan la daciifin midna aan la raajixin ee la jamciyo waxaana lagu jamcin karaa bay yidhaahdeen in la yidhaahdo cabdullaahi bnu burayda xadiidkani marna wuxuu ka maqlay can ummihi marna wuxuu ka maqlay can ummi salamata mubaasharatan ummu salama toos uga maqlay mar can ummihi buu ka maqlay hooyadii waa sheegay waa wariyey marna hooyadii inta ka booday wuxuu ka maqlay umu salama sooma dhici karta raawiga inuu labadaba ka qaato haddii uu soo gaaray can ummi salama labadaa suuragal inuu ka qaato lidaalika waxay yihahdeen taasaa ixtima muxtamala haddii sidaasaa muxtamala la yidhaahdo labada dariiqba saxiix waay hadduu ku wariyey cabdullahi bni burayda can ummi salama waa saxiixoo waa ka maqlay hadduu can ummihi can ummi salama uu ku wariyena waa saxiix qalad ma jira markaa culimmada sidaa rajaxday waxaa ka mid ah ibnulqadaan alfasi raximah اllah fi kitaabihi bayaan اlwahmi wاliihaam kitaabkaasu wuxuu ku sheegay dariiqa sawaabka ee ugu dhow in la yidhaahdo labadaba waa muxtamal annahu samica min ummihi wa min ummi salama hooyadii umu salama labadaba inuu xadiidka ka maqlay qaala xadaana cabdullaahi bnu muxamed bn اlxajaaj qaala xadaana mucaadi bni hishaam qaala xadaanii abi can budaylin yacni ibni maysara alcuqayli can shahr bni xawshab shahr bni xawshab waa daciif can asmaa binti yaziid radia allahu canhaa qaalat waxay tidhi kaana kummu qamiisi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama ila rusq kummiga waxaa la yidhahdaa qamiiska meesha gacanta uu ka gelayo ay waxaa laydhahdaa alkum wuxuu gaaraya ila rusqi rusqiguna waxay culimmadu ku fasireen mafsilu lkafi waddiraac waa kala goyska calaacasha iyo gacanta inteeda kale kala goyskooda wey waa meesha gacanta ka laabmato laftaasaa waxaa la yidhahdaa alrusq oo faryarayda dhankeeda xigta macnaheedu waxa waaye nebiga calayhi salaatu wasalaam qamiiskiisa gacantiisa wuxuu soo gaarayay ilaa kala goyskaas soo gaaraya waxayna yidhahdeen culimmadu faa'iidada ku jirta waxa waaye oo nebigu u jeclaa calayhi salaatu wasalaam qamiiskiisuna uu sidaa u ahaa haddii gacanta qamiiska ay gaaban tahay qofka waxaa bannaanaanaya gacantiisaa bannaanaanaysa in badan oo ka mid ah haddii oo inta soo dhaafto gacanta ama kala goyska soo dhaafo qamiiska gacantiisa ay soo galaan ilaa calaacasha wuxuu yidhaha waxma qabsan karo gacanta waxba kuma qabsan karo maantao dhan qamiiskuu celcelinaya oo gadaal u jiidaya sifada ugu fiican iyo qaabka ugu fiican marka waxay yidhahdeen waa in kala goyska uu ku egyahay qamiiska gacantiisu sidaas ana qamiisku nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam xadiidkan sanadkan waa daciif laakiin xadiidka wuxuu leeyahay shawaahid xadiidka waa xasan laakiin sanadkan waa daciif sanadkan waxaa ku jira shahr ibni xawshab shahr ibni xawshab culammada qaar waxay sheegeen inuu daciif yahay ay uga kaaftoomeen qaarna waxayba ku tuhmeen inuu intaasi ka sii fog yahay oo sariqo iyo tuugnimay ku tuhmeen laakiin sida sawaabka ah waa inuu dacfi ku eg yahay waa laga difaacay in sariqo lagu sheego waxaan la yidhi cadaaladna maa saxna maa waa ziyaado waayo waxaana ku jirta fii muqadimati muslim inay bacdu lmuxadisiin yidhaahdeen alaa ina shahran nasakuuh nasakuuhu bimacnaa waa tacanuuhu waa dureen muxadisiintu shahr ibni xawshab xadaثna abu camaar alxuseyn bn xurayf qaala xadaثna زuhayr can curwa bn cabdillaahi bni qushayr can mucaawiyata bni qura bni iyaas can abiihi qura ibni iyaas radia allahu canh qaala wuxuu yidhi ataytu rasuula اllahi salى اllahu عalيh wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaan u imid fii raxطin min musayna asigoo ku dhex jira fii raxطin koox min musaynata reer musayne ka mida oo ka soo jeeda nebiga ayaan u nimid marka linubaayicahu si aan beeca ula galno wa ina qamiisa walxaal ina qamiisahu qamiiska nebigu la muطlaqun ou yahay mid furan oo galuusyadiisu ay furan yihiin aw qaala ama wuxuu yidhi ziru qamiisihi qamiiskiisa galuuskiisu muطlaqun wuxuu ahaa mid la furay qaala wuxuu yidhi faadkhaltu yadii gacantayda ayaan waxaan geliyey fii jaybi qamiisihi qamiiskiisa jaabkiisa ayaan geliyey jaabka waa xaggee waa qoorta waay famasastu lkhaatama markaasaan waxaan taabtay buu yidhahda alkhaatim yacni khaatim unubuwa oo dhabarka uga tiilan soo marnay ayaan taabtay buu yidhi gacantaan inta geliyaan taabtay buu yidhi maxaa yeele qamiiska markay geliyo sidiisu qaybo ka mida furan yihiin way sahlantaha soomaha in gacan la geliyo laakiin hadday xihan yihiin intooda badan gacan lama gelin karo markuu arkay nebiga calayi isalaatu wasalaam oo galuusyadii qamiiska u furan yihiin ayuu ka faa'iidaystay gacantiisuu geliyey markaasu wuxuu soo taabtay khaatamu nubuwa xadiidkan wuxuu ka hadlayaa arrin nebiga calayi isalaatu wasalaam mararka qaar uu samayn jiray laakiin mar walba aan ahayn oo ah inuu qamiis qamiiskiisa galuusyadiisa qaybo ka mida uu furay xadiidkana kuma jirto dhammaan inuu wada furaayey waxaa laga yaabaa mararka qaar hadduu dhammaan furo ilaa caloosha inay gaarto laakiin qaybo ka mid ah ayuu furayay calayhi salaatu wasalaam azir waa galuuska markii la jamcinaya waxaa la ihahdaa azraar ziru qamiisihi bimacnaa waa galuuska qamiiskiisa haddii la jamcinayo waa asraar waa waa galuusyo waaye nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la soo sheegay dhar inuu ugu jeclaa qamiiska sababtu waa maxay waxay yidhahdeen culimmadu liannahu astaru hiyaab maxaa yeele waa dharka kan ugu asturaada badan qamiisku asaa ugu asturaada badan ugu asturaad badan xagga cawrada arrin labaadna way sheegeenoo waxay yidhaahdeen qofka hadduu qaato macabiis iyo shaati maalan ama sida dadka hore u labisan jireen go' kor laga qaato midna hoos laga xirto alridaa walizaar waxay yidhaahdeen waxaa badan inuu qofka celceliyo inay mararka qaar ka furtaan laakiin qamiisku furasho ma laha haddii waxqabad la yirahdana waxay yidhahdeen qamiiska u firfircoon oo u fiican haddii asturaad la yidhaha cawro la asturana qamiiska ugu wanaagsan saas darteeda nebiga calayh isalaatu wasalaam dhar wuxuu ugu jeclaa qamiiska qamiiskuna waxay culimmadu ku fasireen ama ay ku sheegeen waxay yidhahan waa maro tolan waxayna leedahay laba kun laba meeloo gacmaha laga geliyo wuxuuna ku wareegsan yahay dhammaantii jismiga wa yuxiiطu bilbadan jirka dhammaantiina waa koobaya waa sida hadda qamiisku yahay soo maa jirka dhammaantii waa koobaya ma aha wax kala furan sida hadda maalan dharka hoos iyo kor laga qaato midna hoos uu asturaya midna kor soo maa asiga wuxuu koobayaa dhammaantii jirka yuxiiطu bilbadan jirka dhammaantii waa hareereynaya sababtuna waa caddahayo nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu u jeclaystay waa xagga asturaadda dhar la qaato asaa ugu asturaad fiican qaala xadaثna cabd bn xumayd qaala xadaثna mxamed ibn fadl qaala xadaثna xamaad ibn slma can xabiib ibn shahiid can اlxasan albصri can anas bni maliki radi allahu canh ana الnabiya salى اllahu عalيه waslm kharaja nabiga calayh الsalaatu wasalaam waa soo baxay wa huwa mutakiun xaaluu yahay mid cuskanaya calى usamat bni zayd radi allahu canhuma calayhi nebiga dushiisa waxaa ahaa hoobun maro qidriyun qidriyun waa bikasri lqaaf qaafka waa la hoos dhigaya da-duna waa reeban tahay waa baladun bilyaman waa magaalo yaman ku taalla mar nabiga calayhi isalaatu wasalaam asagoo go-aasi wata ayuu soo baxay qad tawashaxa bihi qad tawashaxa bihi atawashux waxay culimmadu ku fasireen in marada labada garbood la saaro go-a labada garbood la saarayo oo lagu xirayo waxa la yihahdo altawashux fa sallaa bihim nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabaduu dujiyey asagoo go-aas wata go-aasina labada garbood darfihiisu ay u saaran yihiin ayuu salaada saxaabada dujiyey axaadiidii hore qamiisay ku saabsanayd axaadiidta hadda halkan wuxuu ka gelayaa dhararka kale nebigu uu qaadan jiray calayhi salaatu wasalaam go-oyaashuu xihan jiray mararka qaar hal go inuu ilaa garbaha ku daboolan jiray mararka qaar inuu qaadan jiray rida iyo isaar waxaan kaloo soo marno axaadiida qaar ku soo aragnay in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu qaadan jiray dhar isku jooga xulla ayadana waa ku imaanaysa axaadiidta laakiin xagga jacaylka muxuu dharka ugu jeclaa qamiisa ugu jeclaa noocu ugu sii jeclaa qamiisyada ama xagga midabka cadaanka ugu jeclaa calayhi salaatu wasalaam waana amray ama waa ku booriyey ummadda oo wuxuu yidhahday albasu albasu yani albiida min athiyaab wa kafinuu fiiha mowtaakum dharka cadcad labista mowtadiinana ku kafaneeya qaala alimaamu اtirmidiyu raximah اllah wa qaala cabdu bnu xumayd qaala muxamed bnu lfadl sa'alanii yaxya bnu maciin can hada alxadiid awala maa jalasa ilaya yaxya ibnu maciin ayaa i weydiiyey buu yidhi can hada alxadiidi xadiidkan xadiidkuu sheegaayo waa xadiidkii u dambeeyeen qaadanay xadiid anas ibni maalik awal maa jalasa ilaya markii ugu horreysay ee yaxya ibnu maciin ou soo fadhiistay xaggayga ayuu i weydiiyey faqultu waxaan idhi xadaanaa xamaad ibnu salama faqaala wuxuu yidhi low kaana min kitaabik kitaabkaaga xaggii hadduu ka ahaan lahayd macnaa sidaasaa fiicnaan lahayd waa xadiidkaad ii sheegayso haddaad kitaabkaaga ka akhrin lahayd saasaa fiican faqumtu waan istaagay liukhrija kitaabii si kitaabkayga aan u soo saaro faqabada calaa hawbii maradayda ayuu qabtay uma qaala kadib wuxuu yidhaahda amhil amlih calaya ii yeeri uma qaala amlihi calaya wuxuu yidhi ii yeeri fa innii akhaafu aniga waxaan ka baqayaa an laa alqaaka inaanan kula kulmin qaala wuxuu yidhi fa amlaytuhu calayhi waan u yeeriyey uma akhrajtu kitaabii kadibna kitaabkayga ayaan soo saaray fa qara'tu calayhi waa ku dul akhriyey xadiidkan wuxuu tusinayaa fadliga uu leeyahay cilmiga iyo qiimatu zaman cinda alculamaa aharkan wuxuu tusinayaa qiimatu zaman cinda alculamaa zamanka qiimaha uu leeyahay culummada agtooda yaxya bnu maciin raximahullah markuu ku yidhi kitaabkaaga nooga akhri ee uu damcay inuu istaago ou kitaabkii soo qaato ayuu wuxuu yidhaahday ii yeedhi waxaan ka baqayaa inaanan kula kulmin fa innii akhaafu an laa alqaak waxaan ka cabsanayaa buu yidhi inaanan kula kulmin sababta uga baqaayo inuusan la kulmin waa maxay macnaa inay geeri kala dhex gashaa suuragala xadiidkana uu sidaas ku dhaafo sidaa darteed wuxuu leeyahay xadiidka inuu idhaafo ma doonaayo marka hore ii yeedhi kadibna kitaabkii doono si aan uga hubinno lidaalika bacdu alculamaa waxay tusaale ahaan aharkan usoo qaataan markay ka hadlayaan qiimatu zaman cinda alculamaa zamanka qiimaha uu leeyahay culummada agtooda qaala xadaanaa suwayd ibnu nasr qaala xadaanaa cabdullaahi bnu mubaarak can saciid ibni iyaas aljurayri can abi nadrata can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canh qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ida istajadda thawban haddii uu maro cusboonaysto ama maro cusub uu soo iibsado samaahu bismihi maradii wuxuu ku magacaabayay magaciisa macnaa magaca marada cimaamatan aw qamiisan aw ridaa'an waa magacaabaya maradii cimaamad hadday tahay cimaamad ku sheegaya ama qamiis ama go' uma yaquulu kadibna wuxuu leeyahy allaahuma laka alxamdu allowma hade aday kuu sugnaata kamaa kasowtaniihi sidaad maradaan iigu dharaysay as'aluka allow waxaan ku weydiisanayaa khayra maradan khayrkeeda wa khayra maa sunica lah iyo wixii loo sameeyey khayrkeeda wa acuudu bika allow waxaan kaa magangelayaa min sharihi shartiisa wa shari maa sunica lah iyo wixii loo sameeyey shartooda xadaanaa hishaam bni yuunus alkuufi qaala anba'na alqaasim bnu malik almusani can iljurayri can abi nadrata can abi saciidin alkhudriyi radi allahu canh can اnnabiyi sala allahu alayhi wasalam naxwa waa xadiidkii soo hormaroo kale qaala xadaanaa moxamed ibnu bashaar qaala anba'naa mucaad ibni hishaam qaala xadaanii abi can qataada can anas ibni malikin radi allahu canh qaala wuxuu yidhi kaana axaba hiyaab ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam dhar waxaa loogu jeclaa jacayl badnaa xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam yalbasuhu dhar uu labisto waxaa loogu jacayl badnaa alxibara alxibara waa xulla ama isku joog ka mid ah dharka yaman lagu samayn jiray zamankaas waxaana xibara loogu magacaabay bay yidhahdeen culimmadu liannahaa tuxabir ay tusayin qofkay qurxinaysaa waa dhar qurxoon dharkaasuu nebigu jeclaa calayh isalaatu wasalaam midabkeeduna fi lghaalib waxyaa waxay lahayd khutuud ama deliigtimo iyo xariiqtimo gaduud ah mararka qaarna waxaa laga yaabaa cagaar iyo midabo kale inay soo galaan maradaasi nebiga calayh isalaatu wasalaam waxay ahayd dharka kuwa ugu jeclaa waxaan hore u soo marnay axabu hiyaab ilaa rasuuli llahi sal l slam waxa la yidhi waa alqamiis alxibara hadda qamiis maahan laakiin culimmada qaara waxay yidhaahdeen waxaa lagu jamcinayaa axabu hiyaab ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam mimaa khiita waa alqamiis dharka xagga nebiga loogu jacayl badan yahay calayhi salaatu wasalaam oo ka mid a dharka la tolo wax la tolo oo gacmo loo yeelo oo qoor loo yeelo dharka xagga dharka noocaasa xagga nebiga waxaa loogu jacayl badnaa qamiiska alxibara ma ahan maro tolan maaha waa maro furan sida go-oo kale waayo oo hoos laga xiranayo mararka qaarna la hogsanayo sidaas darteed mimaa khiita kama tirsanaa dharka sidaasi han tolnayn nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ugu jeclaa alxibara haddii dharku tolan yahana muxuu ugu jeclaa alqamiis qaarna waxay yidhahdeen waxaa kaloo suuragala axabu hiyaab ilaa rasul lah sal slam alqamiis waxaa loola jeedaa markuu saxaabadiisa la joogo uu dadka usoo baxaya macnaha markuu dadka usoo baxayo qamiisuu kusoo labisan jiray laakiin markuu gurigiisa ku sugan yahay iyo meel aysan dad joogin wuxuu jeclaa inuu labisto alxibara macnaha maradaas inuu duubtou xirto qaarna sidaasay ku macneeyeen ama ay ku jamciyeen qaala xadaanaa maxmuud bni khaylaan qaala anba'naa cabdurazaq qaala anba'naa sufyaan can cawn bni abi juxayfa can abiihi aabihiis waa abu juxayfa radi allahu canh qaala wuxuu yidhi ra-ytu nabiya sala allahu alay wasalam waxaan arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam wa calayhi walxaal calayhi nabiga dushiisu ay tahay xullatun isku joog xamraa u gaduudan kaannii anduru waxaad mooddaa inaan fiirinayo ilaa bariiqi saaqayhi labada shanshee nebiga calayhi salaatu wasalaam berberiqooda iyo iftiinkooda inaan fiirinayo ayaad mooddaa markuu watay xulladaasi isku jooggaas wa qaala sufyaan uraahu waxaan u malaynayaa xibara inay maradaasu xibaro ahayd dharkaas yaman lagu sameeyo inay ka mid ahayd oo nebigu jecla calayh isalaatu wasalaam ayaan u malaynaya uraahaa ay adunnuhaa markii hamsada la godo waa bimacna dan waxaan u malaynayaa maradaasi inay tahay xibara qaala xadaanaa caliy bnu khashram qaala xadaanaa ciisa ibnu yuunus can israa'iil can abi isxaaq asabiici can ilbaraa'i bni caazib radia allaahu canh qaala maa ra'aytu axada min annaas ma arag axad dadka ka mid ah axsana ka wanaagsan fii xullatin xamraa xullo gaduudan asagoo ku dhex sugan min rasuuli illahi sala allah alay slam rasuulka calayhi salaatu wasalaam cid uga wanaagsan oo uga qurxoon ma arag in kaanat jummatuhu tintiisu waxay ahayd latadribu mid garaacdoo gaarta qariiban meel u dhow min mankibayhi labadiisa garbood in kaanat jummatuhu aljumma halkan waxaa loola jeeda ashacr waa tinta intuna waa mukhafafa min ahaqiila in kaanat jummatuhu latadribu qariiban min mankibayhi ay cabdiraxmaan yaasiin ya laam faariqaha gadaasheeda dhacday latadribu laamta ku jirta waay qaala xadaanaa moxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan bni mahdi qaala anba'naa cubaydullaahi bni iyaad can abiihi can abi rimtata radia allahu canh qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam waxaan arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam wa calayhi burdaani akhdaraan walxaal calayhi nabiga dushiisu ay ahaayeen burdaani laba go akhdaraani oo cagaaran wuxuu tusinaya xadiidkan midabada kale inuu nabigu qaadan jiray calayhi salaatu wasalaam caddaanka waa jeclaa hala labista waa yidhi haddana maca daalika taa macnaheedu ma ahan dharkiisa mar walba inay caddaan ahaayeen midabo kaleu qaadan jiray qaar gaduud ku jiro iyo qaar cagaar ah iyo qaar maaragtay midabo kale leh intaba nebiga calayh isalaatu wasalaam waa ku labisan jire laakiin wuxuu u jeclaa caddaanka qaala xadaanaa cabdi bni xumayd qaala xadaanaa cafaan ibnu muslim qaala xadaanaa cabdullaahi bni xasaan alcambari can jaddatayhi duxayba wa safiya binta bintay culayba labadiisa ayeeyuu ka wariyey duxayba iyo safiya bintay culayba macnaha waa duxayba bintu culayba iyo safiya bintu culayba can qaylata binti makhrama radia allahu canha qaalat waxay tidhi ra-aytu الnabiya salى اllahu عalayh wasalam waxaan arkay nebiga calayh الsalaatu wasalaam wa calayhi asmaalu mulayatayni walxaal calayhi nebiga dushiisu ay tahay asmaalu mulayatayni asmaal waa jamcu samal samalkuna waa marada baaba ah ee duugowday waay mulaya waa tasgiiru mulaa almulaa'a tasgiirkeeda waay waxaana mulaa-ada la yidhaahdaa waa hooskunti ama maro hoos laga xirto oo aan la tolin qaarkeed qaarka kale looma geynin oo tolmo laguma yani wax tolliina lama marin waxaa la yidhahdaa mulaa-a waa go oo kale macna mulaa-ada markii la tasgiiriya waxaa la yidhi mulaya mulayadii ayaa haddana la taniyeeyey markaasaa la yidhi muli- mulayatayni asmaalu mulayatayni yacni dhar duuga laba laba mulaa-ah ama laba go oo duuga ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam watay markaa waana min baabi waxay yidhahdeen min baabi idaafati sifa ila almawsuuf oo asalku waxay ahayd mulayataani samlaani in la yidhahdo waa laba go oo samlaani duuga kaanataa bizacfaraan waqad nafadathu kaanataa waxay labadaasi marood ahaadeen bizacfaraan kuwa midabka zacfaraanka la geliyey oo midabkoodu yahay midabka jaallaha ah walxaad qad nafadathu ay tuurtay midabkaasi in badan macnaha midabkii jaallaha ahaa ee ku jiray ayay ayay tuurtay waxaa loola jeedaa macnaha waa waa daciifay sidii loo dhaqayo ayaa midabkaasi daciifay midab duugow noqday maryuhu duug waayo wa fi lxadiidi qisatun طawiilatun xadiidka qiso dheer ayaa ku jirtay buui xadiidkan wuxuu tusinayaa marka midabka haruudda inay lahaayeen labadaas maro uu nebigu wata calayh salaatu wasalaam laakiin laba maroo duugay ahaayeen midabkuna uusan aada u muuqanaynin oo midabka in badan oo ka mida uu ka tirtirmay qaala xadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa bishr bnu fadl can cabdillaahi bni cuثmaan bni khuhaym can saciid bni jubayr can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam calaykum bilbayaad laazima bilbayaadi caddaanka min ahiyaabi oo dharka ka mida liyalbashaa ahbaaru axyaaukum liyalbashaa caddaanka ha labisto axyaa'ukum kuwiina nool wakafinuu fiiha ku kafaneeya mowtaakum kuwiina dhinta fainahaa min khiyaari hiyaabikum fainahaa ay albayaad waa caddaanka ama dharka cad min khiyaari hiyaabikum dharkiina kuwa ugu wanaagsan ayay ka mid tahay min khayri hiyaabikum miyaa idiin qoran khayri khiyaar waa isku dhow yihiin qaala xadaanaa moxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan ibni mahdi qaala xadaanaa sufyaan athawri can xabiib bn abi haabitin can maymuun bni abi shabiibin can samurata bni jundub radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam ilbasu lbayaada caddaanka labista fa inahaa caddaanka ayaa adharu tahaaro badan oo adyabu wanaagsan adyabu bimacnaa waxaa loola jeeda ayagaa wanaagsan xagga dabciga ama xagga sharciga yacni inta waa ku wanaagsan yihiin wakafinuu fiiha uguna kafaneeya mowtaakum kuwiina dhinta kafan uga dhiga xadaanaa axmed ibnu maniic qaala xadaanaa yaxya ibnu zakariya ibni abi zaa'ida qaala xadaanaa abi zakariya ibni abi zaa'ida can muscab ibni shayba can safiya binti shayba can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi kharaja rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa baxay daata hadaatin subax subaxyada ka mida wa calayhi walxaal nabiga calayhi dushiisu ay tahay mirdun min shacarin aswad mirdun waa kisaaun waasic waa go' ballaaran min shacarin tin xaggeed ka ahada aswada madow yacni tin madow dhogor madoobaa laga sameeyey xadiidkan wuxuu daliilu yahay lubsu sawaad dhar madow in la labisan karo oo midabka madow qofka uu ku labisan karo nabiga alai slat slam waa ku labistay qال xdثna يوسف بن عيسى qال xdثna وkيع qال xdثna يuنس بن أbي إسحاq السبيعي عن الشhعبي عن cروة بن المغيرة بن شعبة عن أbيه مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي sلى الله عليه وسلم لبس جuبة رومية نبga عليه الصلاaة وسلام wuxuu labistay jubaة jaakeed ruumiyatan oo loo nisbeeyo ruum dayiqata alkumayn oo labadiisa gacmood ay cidhiiri yihiin meesha gacmaha laga geliyo gacmaha jaakeedkaas ayaa waxaa ahaayeen kuwa cidhiiriya ruumiya waa nisba ila ruum riwaayadaha qaarna waxaa ku soo aroortay labisa jubbatan shaamiya waa nisba ila shaam waxayna yidhahdeen culimmadu waxaa lagu jamcinayaa wakhtigaas waxa shaam u talinayay qaysar oo ahaa meliku ruum boqorkii ruum saa darteeda shaam waxaa la haleeshiyey ruum markii la yidhi marka jubbatan shaamiya waxaa loo nisbeeyey gaar ahaan meeshii ay ka soo baxday markii la yidhi jubbatan ruumiya waxaa ruum loogu nisbeeyey ayadoo shaam lagu sameeyo biictibaar meeshay hoos tagaysay waa ilaan shaam markaa ruumay ka tirsaneed dowlad ahaan iyo maamul ahaan hal boqoraa wada maamulaya waa qaysar zamankaas lagu samaynayo dharka meesha saa darteeda ruum loogu nisbeeyey xaqiiqada marka jaakeetkan xaggee loo nisbeynayaa fi lxaqiiqa waa shaam meesha lagu sameeyey waa shaam nisbada dhabta waa in loo nisbeeyo ila shaam qaala alimaamu tirmidiyu raximah llah bab ma jaءa fi cayشhi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nusakhda qaar sidaasaa ku qoran nuskhadaha qaarna waa laga riday oo baabkaasi kuma jiro qaala xadaثna qutaybaة bnu saciid qaala xadaثna xamaad bnu zayd can ayuub can muxamed bni siriin qaala wuxuu yihi kuna cinda abi hurayrata radi allahu canh wa calayhi hawbaani mumashaqaani min kataanin kunaa cinda abi hurayrata radia allaahu canhu abuu hurayre agtiisa ayaan ahayn wa calayhi walxaal calayhi abuu hurayra dushii ay ahaayeen hawbaani laba maro mumashaqaani min kataanin mumashaqaan mufradkeedu waa almishq waxayna culimmadu ku sheegeen athawb almamshuuq macnaheedu waxa waaye athawb almasbuuq waa maro midab la geliyey waa maro la midabeeyey oo midabkii ay lahayd midab aan ahayn la geliyey oo midabkeedii la bedelay min kataanin oo kataan ka samaysan kataanku waa suuf asalkiisu laakiin noocyada ugu wanaagsan dharka suufka ka samaysana la isticmaalo zamanka ayay ka mid ahayd kataanka fatamakhata fii axadihima fatamakhata wuxuu ku nadiifiyey oo uu diifka uga tiray sankiisa fii axadihimaa labadii mare midkood labadii mare oo maryo zamankaas qaali ahaa mid ka mid ah oo labadii marood oo watay ayuu diifka iskaga tiray fa qaala wuxuu yidhi abuu hurayra bakhin bakhin bakhin bakh waxay culimmadu ku sheegeen inay tahay kelimatun tuqaalu cinda alridaa waalcajab qofka markuu wuxuu ka raaliyahay arko ama wuxuu la yaabo uu arko ayuu yidhaahdaa bakhin bakh yatamakhatu abuu hurayrata abuu hurayra radia allaahu canhu wuxuu diifka iskaga siiminayaa filkataan maro kataan ah oo ka samaysan suufkaas ayuu dharka ayuu diifka iskaga tirayaa laqad ra'aytunii waan is arkay buu yidhi wa innii la akhiru anigoo dhacaya fii maa bayna minbari rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam inta u dhaxaysa mimbarka nebiga calayhi salaatu wasalaam wa xujrati caaishata radia allaahu canha iyo qolkii caaisha maqshiyan calaya xaal la imiir daboolay fayajii'u ljaa'i waxaa imaanaya mid yimaada fayadacu rijlahu lugtiisaba wuxuu saarayaa calaa cunuqii qoortayda yaraa wuxuu u arkaa anna bii junuunan inay waalli igu sugan tahay oon waalanahay wamaa bii junuunun wax waalliyana iguma sugna wamaa huwa ma aha ila aljuuc gaajo mooye wax kale ma aha waxaan la dhacayo waa gaajo ee xanuunno kaloo ahaya ma jiraan mana waalni laakiin dadka qaar waxay u arkayeen inaan waalanahay abuu hureyra radi allahu canhu wuxuu leeyahay xaalkaygu sidaas u ahaan jiray maantana kataanaan diif iskaga tiraya waa wax lala yaabuu leeyahay heerka hadda maanta aan marayo iyo sidaan ahaan jiray wakhtigaas oo gaajo darteed aan meelaha kula dhacdhacay abuu hureyra radi allahu canhu markuu maradaas diifka iskaga tirayo wuxuu soo xasuustay xaaladdii ay ku noolaan jireen oo ahayd xaalad aad iyo aad u adag inuu abuu hureyra hadda sheego in wakhtigaasi gaaja darteed uu la dhacdhacayay maxay tahay munaasabada ay la leedahay maa yatacallaqu bicayshi nabiyi calayhi salaatu wasalaam waxay culimmadu ku sheegeen abu hurayra radia allaahu canhu gaajada inay heerkaa ka gaarto waxa keenaya waxay ahayd ayaga dhanaa sidaa wada ahaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabada gaajadu si caamay u wada jirtay maxaa yeeley abu hureyra radia allaahu canh gaajo lama dhaceen nebigoo heli kara caleyhi salaatu wasalaam waxa uu siiyo rasuulka caleyhi salatu wasalaam awoodi kara inuu gaajada ka fujiyo abu hureyra radi allahu canhu gaajo lama dhaceen xaaladda nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa sidaas ahayd oo gaajo iyo rafaad iyo dhib fara badan ayay saxaabadiisii asigoo u soo mareen diinka waxaana tusinaya in nebigu caleyhi salaatu wasalaam laftirkiisu sidaa u gaajoon jiray axaadiid fara badan oo ku soo aroortay noloshii nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa xadiid uu warinaya abu hureyra laftirkii radia allaahu canh in nebiga caleyhi salaatu wasalaam habeen habeenada ka mid ah uu gurigiisa ka soo tegay gurigiisuu ka soo baxay markaasuu wuxuu la kulmay abu hureyra radiala wuxuu la kulmay abu bakrin radia allaahu canh iyo cumar ibn khadaab radia allaahu canhuma wuxuu nebigu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam maa akhrajakumaa min buyuutikumaa maxaa gurigiina idinka soo saaray markaasay yidhahdeen aljuuc yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo guryaheenna waxaa naga soo saaray gaajo gaajaan kula jiri weyn nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhahdeen maa akhrajanii ila aladii akhrajakumaa ima soo saarin ilaa labadiinna waxa idin soo saaray mooyaane yacnii gaajada adinka guryaha idinka soo saartay ayaa anigana guriga iga soo saartay oo markii guriga gaajo la joogi waayeen ayaa waxay usoo baxeen inay nafta ku maaweeliyaan inay meelaha socsocdaan nabiga calai salatu salaam marka waa kaxeeyey abu abu bakrin iyo abiyo cumar waxay u martiyeen nin ansaariya radia allaahu canh ninkaasaa martisooray radia allaahu canhu oo marka hore timir u keenay kadibna neefa u gowracay halkii buu ku marti sooray markay cunadii cunayn kadib ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahda guryihiinna adinkoo gaajaysan baad ka soo baxdeen haddana waad dharagteen buuli nicmadan maa laidin weydiin doonaa maalinta qiyaamo nicmadan aada hesheen waa laidin weydiin doonaa sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam yowma alkhandaq asagoo gaajaysanoo caloosha dhagax ugu xihan yahay ayuu shaqaynaya uu godka qodaya calayhi salaatu wasalaam oo mararka qaar saxaabada codkiisa ay dacfiga ka dareemayeen markuu nebigu hadlaya calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku hadlay cod daciifa oo ay gaajadu ka muuqato marka abu hureyra radia allaahu canhu inuu yidhaahdo gaajo darteedan la dhacayay waxay daliil u tahay mid la mida inay saxaabada wada haysay ridwaan ullaahi calayhim abu hureyra keligii ma ahayn waxaana ugu sii darnaa dadkii abu hureyra uu ka mid ahaa radia allaahu canh asxaabu sufa oo ehel iyo qaraabo midna aan ku lahayn magaalada madiina qeyb masjidka ka midana hooy iyo deegaan uu ahaa intaa waxaa dheera abu hureyra radi allaahu canhu wuxuu ahaa nin daalibucilmiya oo u tafaruqay dalabulcilmi oo markay saxaabada kale ridwaan ullaahi calayhim ay shaqo tagaan nin beer ka shaqaysta iyo mid ganacsi kale ka shaqaysta abu hureyra radi allahu canhu lamigu laasimi jiray isagoo baahan oo gaajaysan si cilmiga ugu faa'iidaysto qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa jacfar ibnu sulaymaan addubaci qutayba waa qutayba ibnu saciid dhowr mar aan soo marnay qaala xadaanaa jacfar ibnu sulaymaan addubaci ninkan waa ninkii saamaynta ku yeeshay cabdirasaaq asancaani ninkani waa mutashayic waa shiici can maalik bni diinaar qaala wuxuu yidhi maalik maa shabica rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama min khubsin qad nabiga calayhi salaatu wasalaam khubsi kama dhargin qatu weligii walaa min laxmin hilibna kama dhargin ilaa calaa dafafin qaala maalikun maalik wuxuu yidhi sa'altu rajulan min ahli lbaadiya nin reer baadiyaha ka mid aha waxaan weydiiyey ma dafafu dafaf waa maxay fa qaala wuxuu yidhi an yatanaawala waa inuu cunnada la cuno maca annaasi dadka ma cuno addafaf macnaheedu waxa waa inuu dadka wax la cuno macnaha cuno gooniya ama hilib gooniya nebigu ka dherga ma arag ilaa inuu dad cunayo uun la cuno mooyaane markaa maalik ibnu diinaar ma aha saxaabi xadiidkan waa mursal laakiin waxay yidhahdeen culammadu waxaa jira axaadiis la macno ah oo marfuuca oo shawaahid iyo markhaati u noqonaysa xadiidkan nebiga calayhi salaatu wasalaam weligii khobsi kama dhargin hilibna kama dhargin ilaa calaa dafafin markuu leeyahay sa'altu rajulan min ahli lbaadiya ahlu baadiyaha wuxuu u weydiinaya waxa waaye dadkii luqada loogu noqonayay ee marjica ahaa zamankaasi waxay ahaayeen ahlulbaadiya lidaalika zamanada hore qofka markuu rabo inuu luqada carabiga si fiican u barto baadiyuhu aadi jireen culammada baadiyaha aadee luqada carabiga ka soo faa'iidaysatana waxaa ka mid ahaa alimaamu shaafici raximah ullah waa u rixlaysan jireen reer baadiyahay la degi jireen la noolaan jireen si ay hadallada uga faa'iidaystaan iyo luqada carabiga ee asalka ah maxaa yeelay ahlulbaadiya waa dadka wax taqayura uusan gelin markaa isbeddel kuma dhicin isbeddelkii reer magaalka ku dhacay kuma dhicin oo dhanka luqada ka galay haddii kelimad la isku qabsado carabtu ma isticmaalaan mase ma isticmaalaan marjic waxaa u ahaa ahlulbaadiya acraabta la weydiin jire oo la dhihi jiray kelimadan maxaad u isticmaashaan ayagaa marjic u ahaa maxaa yeele waxay ahaayeen dad aada iyo aada fasaaxadii iyo luqada carabiga asalkeeda u ilaaliyey oo wax taqayura iyo isbeddelkii magaalooyinka ka dhacay uusan saamayn waa ahlulbaadiyihii zamankaa joogay ama ahlulbaadiyaha hadda jooga carabi wax kama oga dadka kale ula siman yihiin waxayna ku hadlaan un wax lahajaada oo carabi fasiixa aan ahayn isbeddelku baadiye iyo magaalaba waa galay muddooyinka dambe laakiin zamanada hore wuxuu isbeddelku ku soo hormaray magaalooyinka acaajimtii in badan oo ka mid ah soo islaamay falsafe iyo waxyaabo kala la keenay oo lasoo dhexgeliyey luqadii carabiga iyo sharciga intaba isbeddelkii markuu magaalooyinka iyo reer magaalkii galay reer baadiyihii asalkay ku sugnaayeen fasaaxadii iyo luqadii asalkaaday ku taagnaayeen ayagaa marka marjic ahaa ayagaa loo noqon jiray lidalika maalik bni dinaar wuxuu yidhi waxaan weydiiyey rajula min ahli lbaadiya kelimadda macnaheeda markaasuu yidhi addafaf waxaa waaye an yatanaawala maca annaas waa u fasiray waxaa waye buu yidhi an yatanaawala maca annaas wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin